إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu kusoo jiray darsigii caqiidada ahaa ee taxaawiyada waxaynu maraynay qaybtii ku saabsanayd xajka iyo jihaadka in laga samaynayo umarada fasaqadooda iyo kuwooda saalixiinta ee wanaagsanba waxaa kaloo aynu tilmaamaynaa nimanka raafidada la yidhaahdo oo ka mida shiicada inay yidhaahdaan marka yacni waxay ku xidhan tahay imaam macsuuma ilaa la helo wax jihaad la yidhahdo la samaynayaa ma jiro imaamkaa macsuumka ay sheeganayaanna waxay yidhaahdeen markay ahayd taariikhda hijiriyadu laba boqol iyo lixdankii ayuu qarsoomay bay yidhaahdeen marka ilaa maantana waa la sugayaa bay yidhaahdeen oo maxamed ibn xasan alcaskari baa la odhan jiray bay yidhahdeen marka waxa weeye waxaa laga joogaa hadda koob iyo toban qorni iyo jarjar ayaa laga joogaa marka waxa weeye iyadoo muddadaas laga joogo waktigay sheegayaan yacni kun iyo boqol iyo dhowr iyo lixdan sano ayaa laga joogaa kun iyo boqol sano iyo weliba dhowr iyo lixdan ayaa waktigaas laga joogaa ay sheegayaan ay leeyihiin markaa god buu galo waa qarsoomay ilaa yawmina haadaana waa sugayaan marka arrinka noocaasay sheegayaanna waa arrin baatila weeye aimada ay tilmaamaanna waxa weeye adduunyo iyo aakhiro markaa midnaba kuma anficin oo yacni ragaan markaa yacni xukum iyo imaamaba gaadhin oo aan sulqadii iyo awooddii aynay gacantoodaba gelin ayay badankoodu yihiin marka waxa weeye badanka markaa ragga ay sheeganayaan yani rag markaa imaam yani noqday ma aha oo bimacnaa waxa weeye saaxibu sayf ama saaxibul markaa mulki yani noqday oo xukunkiiyo awoodii gacanta u gashay ma aha shuruurda ay u shardinayaan oo odhanayaan jihaadka ilaa imaamka macsuumkaa la helana waa shardi baatila yani wax markaa maslixiina aynay ku jirin wax adilo oo tilmaamaysaana aynay jirin inuu imaam macsuuma yahayna wax daliila ma laha ahlu sunnuna waxay qabaan cidda macsuumka ahi waa aimada waa yani ambiyaday qabaan laakiin markaa shiicadu waxay yidhaahdeen imaamyaalkaay sheeganayaan waa macsuum laakiin ahlu sunna waljamaca waxay qabaan imaamyaalku macsuum ma aha ee waa gafi karaan waa asiibi karaan saas iyadaa bay markaa qabaan ahlu sunna waljamaca ee ambiyado keliya macsuum bay ahlu sunna waljamaca qabaan yani raafidada nimanka la yidhahdana waa niman ictiqaadkooda aada u xun yahay waxyaalo badan oo markaysaga aada u khatar ay rumaysan yihiin sida inuu qur-aanku muxaraf yahay oo la bedelay oo ay leeyihiin qur-aanku intan waa ka badnaaye waa la bedelay sida markaa inay ictiqaadsan yihiin inay saxaabada badankoodii gaalaysiinayaan xataa abubakar iyo cumar ay gaalaysiinayaan oo gaalo inay yihiin ka ictiqaadsanaayeen saxaabada badankoodiina ay gaalaysiinayaan yacni ictiqaadaad badan oo khatar ah ayay markaa leeyihiin yani raafidaduna maanta waa joogtaa oo adigu wadankeena yna yaynay markaa kuba dhaqnaan laakiin wadano badan bay markaa ka jirtaa oo eraan ay ka mid tahay markaa ictiqaadaadkooduna waa ictiqaadad haldan weeye oo shareecada markaa khilaafsan culamada ahlusunuhuna ay ku ijmaacsan yihiin inay wax baatila ay ictiqaadsan yihiin waxaana ugu khatarsan inay waxa weeye leeyihiin qur-aanku waa muxaraf oo waa la bedelay oo faatima waxay akrin jirtay qur-aanka akridaan labalaabki ka badan oo ka akridaan aan xaraf kaga jirin aan xaraf kaga jirin ictiqaadaadka kufriga ay ictiqaadsan yihiin ayay markaa ka mid tahay qala abu jacfar aلطaxaawi raximah اllah wanu'minu bاlkiraami اlkaatibiin wanu'minu waa rumaynaynaa bاlkiraami kuwii sharafta lahaa alkaatibiina ee wax qoraayay faina allaha qad jacalahum calayna xaafidiin faina allaha ilaahay qad jacalahum waa ka yeelay calaynaa xaafidiina qaar korkeenna ilaalinaya oo waxa aynu samaynayno oo dhan qoraya ayuu ilaahay ka yeelay malaa'igta marka waxaa jirta malaa'ig loo qaybiyey yacni addoommada oo khayr iyo shar waxay samaynayaan qoraya ayaa jira taasna adilo badan baa kusoo aroortay shaarixuna uu ka soo arooriyey in badan وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون دشينا وحا أهاضي قار مركا إذن إلالينيا ووحا الله وحا سميتان إلالينيا خير يا شر والشرف له وحقرية وأب وحا سمينيسان لو ملك ملك مركا حسنات قرية ملك مركا سيئات هي دمية قرية لبدا قيم دمية إلهي وحول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كتبتني وحي مودان لبدا ملك إن مقعيدو ذا رقيب يا عتيد لا يلاهدو لكن علماء وحي يلاهدين مقعيدو ذا لما يلاهدو لكن رقيب وإلالية عتيدنا وحاضر ومتشوغة مركا لبدا ملك متكستوى لبدا سسوالي والرقيب وإلالية waana catiid oo waxaadif waa laba sifo oo sifo kasta oo labadaa ka mida labada malagba uu ku sifaysay mid kastaaba ku sifaysay laakiin ma aha laba magacma culamaduna saas iyadaabay u tilmaama marka adilada saa kusoo aroortay waa badan tahay oo aayaad iyo axaadiis badan baa markaasaa sheegaysa ina rusulana yaktubuuna maa tamkuruun baa ilaahay yidhi malaa'igtaanu soo diranay ayaa waxay qoraysaa waxaa markaysagaa dhakraysaana bimacnaa acmaala samaynaysaa ayay qoraysaa khayr iyo shar wax alla wixii markaa la sameeyo ilaahay malaa'igtaasuu u diray oo markaa qoraysa wax seegayaana sidaas iyadaa ayaanu markaa u jirin markaa sidaas iyadaa waa in loo rumeeya malagga xasanaadka qoraya xagga midig buu markaa joogaa malagga markaa sayi-aadka iyo dembiyada qorayaana xagga bidix ayuu markaa joogaa sidaa ay usoo aroortaybaa in loo rumeeyana ay tahay wax xaaje iyo baahi oo ilaahay u qabo qoritaanka acmaasha la qoraya ma jirto laakiin si uu markaa cadaaladdiisa usii muujiyo aawadeed ayuu markaa ilaahay ugu diray malaa'igta qoraysa waxa uu sheikuu yidhi wanu'minu waa rumaynaynaa bilkiraami kuwii sharafta lahaa alkaatibiina wax qoraaya فإن الله إلهي قد جعلهم وحكيل علينا كركين حافظين قال إلى لنا يا أيو كيالي وخير يا شر وحيث السمين الأخرين تساوي العلماء وحي إلى دين قف هذا الكوسلاب هذا وإن أفر صدى وإلهي وحول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا الكمد واقف هذا كل واقنا من إلالية oo xaadira ayaa agtiisa ahaaday oo bimacnaa wax kasta oo uu yidhaahdo qoray eray kasta oo lagu hadlo saas aawadeed waxay culammadu yidhahdeen waa in laga fekero kelmadda intaanad odhan ma khayr baa waad tidhaahdaa ma shar baa mise waad iska daysa hadday khayr tahay markaa waa odhanaya hadday shar tahayna waa iska daynaya hadduu ka shakiyana waxay culammadu yidhahdeen inuu iska daayaa fiican lianna salaamata laa yacdiluha shay sababtuna waxay tahay nabadgelyada wax u dhigmaa ma jiro oo haddaad isku qabatay markaysagaa ma khayr baad ka heli mise shar baad ka heli yacni markaa waxay tahay in la yska daayo ayay markaa tahay ixtiyaadka iyo dadaalka dac maa yariibuka ilaa maa laa yariib wanu'minu bimalaki lmowt wanu'minu waa rumaynaynaa bimalaki lmowti malakulmowtkana waa rumaynaya malaga geerida loo wakiishayna ee loo tala saaray loo xil saaray ee waa rumaynaya almuwakali loo xil saaray biqabdi arwaaxi alcaalamiin iga inuu qabto malagii loo xil saaray kaasna waa rumaynaya marka malag malaa'igta ilaahay ka mid ah ayaa arrintaas mas-uul looga dhigay oo loo xilsaaray ilahay waxa uhi qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wakila bikum ila rabbikum turjacuun yani waxa uu ilaahay aayadda ku yidhi waxaa idin oogsanayao nafta idinka qabanaya malagii geerida kaas oo markaa laydiin xil saaray inuu nafta idinka qabto in nafta idinka qabtoo laydin xil saaray magaciisa waxay markaa culamada qaarkood yidhaahdaan waxaa la yidhahdaa casra'iil laakiin waxa weeye ahlucilmiga qaarkood siday yidhaahdeen sheekhulalbani raximah llahu ka mid yahay waxay yidhahdeen wax daliila ma laha in markaa la yidhaahdo casra'iil in la yidhaahdo wax daliil oo sidaas markaa kutusinayaa ma jiro ee qasas israa'iiliya ayaa ku soo arooray marka sawaab ma aha in casra'iil la yidhahdo ee magiciisa malakulmowt baa la yidhahdaa sidaa qur'aanka waa loogu magacaabay malakulmowt sidaas iyada ah ayaa sawaab ah haddaba haddii la yidhaahdo oo aayaddan waxaa laynoogu sheegay nafta inuu malakulmowtku qabanayo aayad kalena waxaa laynoogu sheegay inuu ilaahay nafta qabanayo allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha aayad kalena waxaa laynoogu sheegay in malaa'ig jamaci inay nafta qabanayso xataa idaa jaa axadakum almowtu tawafathu rusuluna wahum laa yufariquun sidee loo kulminaya culamadu waxay yidhahdeen isma caarigayso ilaahay waxaa loogu tiiriyo o la yidhi ilaahay baa nafta qabanaya maadaama uu isagu amray oo uu amarka lagu qabanayo rabbi uu leeyahay uu qadaray amarka lagu qabanayana uu leeyahay sidaas iyada abaa loogu tiiriyey waxaa loogu tiiriyey malakulmowtkana in loo xil saaray oo isagu mas-uul ka yahay taas iyada ah ayaa malakulmowtkana loogu tiiriyey malaa'igtana waxaa loogu tiriyay caawinta ay la caawinayso ee nafta la qabanayso marka culammadu waxay yidhahdeen qaarkood nafaha way usoo dhawaysaa malaa'igta kale dabeedna malakulmowtka inta ugu dambaysa ka qabta malakulmowtka ayaa markaa inta ugu dambaysa ka qabta marka acwaan bay calaa kulli xaal ay u yihiin malaa'igta kale sidaas aawoodee adiladaasi isma caaridayso oo iskama horimayso malakulmowtkii nafaha inay qabto nafaha inuu qabto bimacnaa nafta khalqiga ama makhluuqaadka nafahooda inuu qabto loo xil saaray yacni nafuhu waa makhluuq ilaahay baana abuuray waana xaadisa waa soo dariyeen waa shay markaysagaa makhluuq ah oo muxdatho ah oo la soo darisiiyey oo la abuuray oo ilaahay uu jirsiiyey wey qolyo falaasafo la yidhaahdo oo markaa gaalo ah waxay yidhaahdeen arwaaxdu markaysaga waa qadiim weligood waa jirta waa iska adali bilow ma laha laakiin warka noocaasi waa war baail ah warka noocaasi waa war baaila buy rusushu warkay la timi waa khilaafsantah diinta islaamkana daruura loogu yaqaanaa in waxa weeye arwaaxdu inay makhluuq tahay oo la abuuray oo ay muxdasatahoo la soo darisiiyey aynay qadiimo ahayd aynay awal leedahay ahlusunna waljamacana sidaas iyadaa bay markaa ku kulansayn oo isku waafaqsan idaafada rabbi loo idaafeeyey waxa ay tahay yani idaafatu lmakhluuq likhaaliqihi laakiin ma aha idaafatu sifa limawsuufi oo ahlusunnau waxay yidhahdeen haddii shay cayn ah oo bimacnaa daato ah oo jirta ilaahay loo idaafeeyo waxay noqotaa min baabi idaafati lmakhluuq likhaaliqihi laakiin shay sifa ah haddii ilaahay loo idaafeeyo waxay noqotaa min baabi idaafati mawsuuf min baabi idaafati sifati limawsuuf sifo mawsuufkeedii loo idaafaynayo ayay noqotaa oo loo tiirinayo sida cilmuhu in la yidhahdo ama qudratuhu ama samcuhu in la yidhahdo laakiin haddii ruuxdoo kale loo loo tiiriyo ama beytkoo kale baytullah ruuxullah naaqatullah yani iyadu waxay tahay waa min idaafati lmakhluuq ila alkhaaliq taksiiska lasoo khasisayna tashriif iyo takriim baa looga jeedaa sharbis la sharfayo oo la karaameynaya laga tilmaamay makhluuqaadka kale sida looga soo gariya marka waxa weeye yani arwaaxdu sidaas iyada abay makhluuq u tahay waana markaysa waxaan markaa shay yani marka acyaan munfasila oo rabbi loo idaafeey shaarixuna macnaha waa tilmaamaya fayanbagii an yuclama ana almudaafa ila allahi nawcaan صفاaت laa تquم بأنفuسiha صفaadaa daatadooda isu taagin kاlعilم والqدرaة والكلام والسمع والبصر فhذه إضاaفaة صفة إlى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له وكذا وجهه ويده سبحانه والثاني إضافة أعياء منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره تخصيص كلا سو خصيصي مضاف يعني وحيالها كلا مخلوقات كأه وحي كان سنة يسا شرفيس لا شرفايو سيدا سيدا أي مركا كان سنة شرفيس لا شرفايو أي مركا كان سنة آه أرواحه أول بيلا ضحي لكن آخر مرة أبد الآباد واتريس أبد الآباد واتريس وحين كم دين أشياء بلولة لكن دمار عن لحي هدي لا يدار أرواح دمينا دمانين waxaa la odhanayaa markaysagaa muraadkaad uga jeedo arwaaxdu miyaynay dhimanaynin waa maxay oo waxaad ka tilmaamaysaa daatada ruuxdu miyaynay baaba'aynin mise waxaad uga jeedaa arwaaxda iyo jasadka miyaan la kala saaraynin haddaad ujeeddo marka arwaaxda iyo jasadka miyaan la kala saarayo nafta iyo jidhka miyaan la kala bixinaynin haa waa la kala bixinayaa oo waxa weeye naf weliba geerida waa dhadhaba dhimanaysaa kullu nafsin daa'iqatu lmawt dawqa iyo dhadhaminta geerida ay dhadhaminaysaana waa saaritaanka jidhka laga saarayo laakiin ma aha markaysaga ruuxdu inay baaba'aysa maaha ruuxdu imaa munacamatu wa imaa mucadaba ama waa la cadaabaya waa la dhibaataynaya ama waa loo nicmaynaya laakiin baabi'i mayso ama nicmay ku waaraysaa ama markaysaga cadaab iyo dhibaato ayay ku waaraysa marka yani labadaa mid ayunbay ku jiraysa laakiin mid ay baaba'ayso ma aha sidaas aawadeed cumuumkaa kullu shayin haalikun ilaa wajaha taksiisaad kalaa galay oo umuuro kalaa laga reebay umuuraha kale laga reebay makhluuqaadka iyagu aan baaba'aynin waxaa ka mid a ruuxda ayaa ka mida carshigaa ka mida kursigaa ka mida jannadaa ka mida naartaa ka mida jidharka ambiyadaa ka mida yani marka ashyaa caynkaasa looxa iyo qalimkaa ka mida ثمانية حكم البقاء يعمها والباقون من الخلق في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجم وأرواح كذا اللوح والقلم والسيوط لما بيتكو كل ميل waxa uu ka tago lagu istiraakay sideed halkaa ku sheegay mooyaane mid kale oo sagaalaad baa jirto waa jirarka ambiyada iyaguna baabi'i maayaan abad alaabaad waa jiraya ciiduna markaa ma cunto ciiduna jirarka ambiyada ma cunto ma jiraan markaa dad kaleo aan ciidda markaa aynay ciiddu cunin nas markaa saxiixa oo marfuuca ka sugnaaday laguma hayo cid kaleo ciiddu ayna cunin ha yeeshe markaysaga aahaar iyo qasad saxaabada qaarkood laga soo wariyey waxay tilmaamaysaa dad shuhada ahaa oo muddo badan markaysaga ciiddu ayna cunin oo dhowr iyo afartan sano jidhkoodii oo aan isbedelin in loogu tegey inta daadad iyo wax soo saaree jidhkoodi marka taasna waxa weeye culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga fahmi karaa maadaama muddadaa badan ciiddu aynay cunin inaynay shuhaadadana ciiddu cunin baa laga qaadan karaa laakiin waxa weeye lama garan karo muddadaa inaynay cunin baa la arkay laakiin waxa weeye inaynay weligeed cunaynin ma sheegayso taasina alaa kulli xaal in laga tawaquf ah axaadiis daciifana waxaa ku soo aroortay xaafidulqur'aanka iyo mu'adiniinta iyo waxyaalaha noocaasana inaynay ciiddu cunin laakiin waa daciifo waxaas waxba kama sugna arwaaxda iyo markaa jidharka tacalluq bay leeyihin yani masalada ku saabsan mawdka arwaaxda waa saynu u sheegnay shaarixuna waa sii bayaaminaya waa si aqsan doontaan sharaxa waa daalacan doonta marka calaa kulli xaal waxyaalaha baqaaga iyo markaysaga inay weligood jiraan loo abuuray iyo markaysaga ka mid yihiin oo waxa weeye markaysaga ma baaba'aya ma baaba'aya laa yaduquuna fiiha almawta ila almawtata aluula mawtadaa hore ee laynoo sheegayna waxay ahayd jasadka iyo ruuxda in la kala saaray saasay ah sidaas ayay marka ah marka waxa weeye ruuxda oo baaba'aysa laynooma sheegin ee waxay tahay ama in loo nicmaynayo ama in la cadaabayo ayaa laynoo tilmaamay marka abad alaabaad ruuxdu waa jiraysaa waxaana loo abuuray lilbaqaa jiritaanka ay jiraysaana miday daataan u leedahay ma ahe ilaahay baa markaysaga xosiiyey marka sidaas iyada ah weeyaan mas'aladaasna arwaaxda yani markaa umuuro badan baa ku tacalluqa culamada qaarkoodna waxay ka qoreen musanaf way ibn qayim aljawsiya waxa uu qoray kitaab la yidhaha kitaabu ruux ou mas'aladaa marka aada uga warramayo dadkana marka nafaha laga qabto qaarna ciliyiin baa la geeya qaarna sijiin baa la geeya marka waxa weeye labada noocba yani markaa waa jira qaarna waa loo necmeeyaa ruuxdooda qaarna waa la cadaabaa cadaabulqabrigana sheikhu waa inoo keeni doonaa in sha allahu tacaala haddii la yidhaahdo oo ambiyadu ma dhimatay mise ma dhiman jawaabtu waxa weeye ambiyadu waa dhimatay nebi ciise waa nool yahay haddoo samadu isagu markaa jiraay oo loo rafciyo oo loo kor yeelay isaguna waa dhiman doonaayo geeridu waa haleeli doontaa ambiyadii kalena waa dhimato nusuusta waa la inoogu sheegay nebi maxamedna sala allahu alayhi wasalam waa dhintay oo ma noola oo haddii la yidhaahdo waxaa jirta waxaa soo aroortay axaadiis tilmaamaysa inay ambiyadu nooshahay oo qabriyadooda ku nooshahay sida maxaa laga odhanaya jawaabtu waxay tahay iscaaridi mayso oo xayaatada loo sugayo la yidhi bardakhay ku noosh kuno ku nool yahay ama ambiyadu ku nool yihiin waxa weeye iyo geerida loo sugayaa waa markaa waa kala duwan yihiin laba shay oo iska hor imanaya ma ah adiladuna waxay inoo tilmaantay in markaysaga ambiyadu marka ay dhinteen baa laynagu tilmaamay wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in mitta fahum lkhaaliduun waxaa kaloo u ilaahay yidhi innaka mayitun wa inahum mayituun waxaa kaloo uu ilaahay yidhi wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum marka waxaa laynoo tilmaamay nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam inuu dhiman doono ayaa laynoogu tilmaamay markuu dhintay nebiguna sala allahu alayhi wasalam cumar baa yidhi nebigu ma dhiman ee waxa weeye markaysa waxaan markaa sidii yani waa soo miiraabi doonaa oo sidii nebi muuse soo noqon doonaa sidaas yadaa buu markaa uu yidhi abubakar baa khudbadeeyey oo waxa uu yidhi yani man kana yacbudu muxammadan faina muxammadan qad maat waman kana yacbud allaha faina allaha xayun laa yamuut kii muxamed caabudayow muxamed dhimay kii ilaahay caabudayowna ilaahay waa nool yahay dhimanna maayo sidaasuu markaa yani abubakar uu yidhi dabeedna aayaadkii qaarkood aynu sheegnay ayuu dabadeedna akriyey marka xayaatada marka axaadiista qaarkood ay tilmaamaysa waa xayaata barzakhiya nolol barzakha ku tacalluqda weeyo barzakha lagu nool yahay daaraha markaysaga yani waa saddex waa daaru dunya iyo daaru lbarzakh iyo daaru laakhira saddex markaysagaa daarood weeye daarta aakhiro iyo daarta markaysaga adduunyo iyo daar labadaba ka dhaxayso oo markaysaga horeteed ah oo markaysaga yani aakhiro iyo adduunyada ayay markaa udhaxaysa marka waxa weeye noloshaasi waa xayaata barzakhiya baa la yidhahdaa jidhka iyo markaysagaa naftuna tacalluqa ay leeyihiin shan tacalluq oo kala duwan ama xidhiidh ayaa jidhka iyo nafta ka dhaxeeya shantaa tacalluq ee kala duwan ee ka dhaxeeya mid waliba waa nolol waana nolol gaaroo ta kale aan looga qiyaasan karin oo aan la mid ahayn marka uurka hooyadii uu ku jiro ee nafta lagu afuufo ee u noolaado waa ta la arka ilmihii isagoo dhaqdhaqaaqayo uurka hooyadii ka boodboodayo firig firigtaa duraya haddana waxa weeye nolosha siduu u nool yahay midaynu garanayna ma aha marka uu adduunyada joogo laba nololoodoo kala duwan buu nool yahay markuu soo jeedo nolol buu nool yahay markuu hurdana nolol buu nool yahay hurdada markuu siduu u nool yahay iyo soo jeedka siduu u nool yahay waa laba shay oo kala duwan oo markaysaga yani markaa farqi udhaxeeyo haddana kayfkooda iyo qaabkooda markaa ma garanayno qofkani markuu hurdo waa kan waa neefsanaya waa dhaqdhaqaaqaya waa isrogrogaya yani waa xanuunsanaya hadduu wax ku riyoodo waa farxaya yani waxa weeye axwaashaas oo dhamme waa la soo kulmaysa yani waxa weeye waxgarashadiisii waxbaa ka jooga haddana markaysagaa sibuu u suursan yahay oo markaysagaa sibaa ruuxdii loo qabtay sina waa u joogta yacni qabdigaas markaysagaa nooca qabashada ah ee lagu sameeyey midaynu qaabkiisa fahmayna ma aha saddex nololood baynu markaa haynaa nolosha marka uurka hooyadii uu ku jiro ee ruuxda lagu afuufo ee nafta lagu afuufo waa nolol markuu adduunyada joogana laba nololood ayuu markaa midna markuu soo jeeduu nool yahay midna markuu hurdaabuu nool yahay markuu qabriga galo waa tanoo markaysa waxaan markaa sibaa uu noolaanaya oo jasadkiisa iyo nimanka naftii sibaa xidhiidh uga dhaxeeya oo waa tan markaysagaa labada malak u imanaya ee ay wax su-aalayaan man rabbuka wamaa diinuka waman nabiyuka su-aalahaasaa la weydiinaya su-aalihii baa markaysa waxaan markaa uu ka jawaabaya mid la cadaabayo iyo mid markaysagaa loo nicmaynayo labadaa qaybood ayuu mid yahay waa xayaata barsakhiyo noloshii adduunyo tii soo jeedkiiyo tii hurdada midnaba laba mid yahay waa ka duwan tahay nolol kale oo shanaad ayaa jirto marka qiyaamada lasoo nooleeyo qabriga laga soo saaro waa nolol shanaad wey shantaa nololood ee waxa weeye adiladu inoo tilmaantay midiba midinata kale lama mid aha la ysagama qiyaasan karo marka marka la leeyahay waa dhin waa dhintay oo nebi moxamed ma noola ama laynagu yidhaahdo masalan ambiyadii ma noolo waa dhimatay waxaa laga nafinayaa noloshii adduunya laga nafinaya alxayaata addunyawiya ayaa laga nafinaya laakiin waxa weeye noloshii bardakh ahayd lama nafiyin marka waxa weeye waa dhintay oo ma noola noloshii adduunyada laakiin xayaata bardakhiyo iyada kayfkeeda iyo qaabkeeda aynaan garanay iyada waa noolyahay waxaana dhici karta in laga daliishado xadiidka tilmaamaya alambiyaau axyaau fii qubuurihim yusaluun ambiyadu qubuurahooday xabaalahooday ku nool yihiin waana ku tukanayaan bayhaqi baa soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna waa saxiixiyeen oo waxay yidhahdeen waa xadiis saxiixa sheekhu lalbanina raximahu llah waa ka mid yani oo markaa baxsi markaysaga mas'aladaas uu si fiican ugu baxsinayo xadiiskana caddaynayo inuu saxiix yahay ayuu markaa silsilatu axaadiisi saxiixa ku soo aroorinaya waxaa kaloo markaa dhici karta in la yidhaahdo aayaddii shuhaadada ku soo aroortay ee tilmaamaysay waxa weeye inaan shuhaadadu in loo maleeyo inay dhinteen inaynay ahayd in loo maleeyo inay dhinteen inaynay ahayd ee inay nool yihiin oo aan lagu sheegayn inay dhinteen aayaadka lafteedana waxaa dhici karta in la yidhaahdo waxa uga haboonaansha badan yacni markaa ambiyada oo ambiyada markaisagaa noloshoodu ka kamaal badan ha yeeshee markaisagaa diidmada la diiday la yidhaaha odhanina markaisagaa waa dhinteen yani nahyigaasi wuxuu ku khaas yahay iyadu wuxuu ku gaar yahay shuhadada ayuu ku gaar yahay laakiin marka xagga nolosha kamaalka haddii laga eego waxaa noloshoodu kamaal iyo dhammaystiran badan tahay yacni ambiyada ayay kamaal iyo dhammaystiran badan tahay adiladuna waa ku soo aroortay ambiyada in lagu magacaabay markaysa waxaa dhimasho nebi maxamedna la yidhi sala allahu alayh wasalam inaka mayitun aysa tamuutu waad dhiman doontaa baa nebi maxamed lagu yidhi sala allahu alayh wasalam marka sidaas aawadeed adiladaasi maadaama ay sidaas ku soo aroortay oo ay markaa sidaas inoo tilmaantay inuu nebigu sala allahu alayh wasalam aanu noolayn waxaa la odhanayaa xayaata dunyawiya ma noola ayaa la odhanaya caalamkana miduu markaa tasaruf yacni ku leeyahay ma aha waxa ka dhacayana marka isagaa caalamka kama warhayo waxa ka dhacaya nebigu sala allahu alayhi wasalam kama warhayo wixii salliga iyo salaamta ku saabsan baa loo bandhigaa laakiin acmaasha kale looma bandhigo xadiis daciifa ku soo arooroo tilmaamaya ina acmaalakum satucradu calaya camaladiina waa laysoo bandhigaa fain wajadtu khayran xamidtu allah wain wajadtu kayra dalika istakfartu lakum laakiin xadiiskaasi waa xadiis mursala waa daciif mursalkuna wuxuu ka mid yahay min qismi daciif bakr ibni cabdillaahi almuzani baa laga soo wariyey oo taabici ah marka waxa weeye waa mursal saxaabigii markaa laga wariyey lama sheegin iyo cidduu markaa bakr ibnu cabdillaahi ka wariyey ma saxaabibuu ka wariyey mise taabici buu ka wariyey daciif weeye waxaanu ka hor imanayaa xadiidka saxiixaynka tilmaamaya nebigu sala allahu alayhi wasalam inuu markaa uhi la yudaadana rijaalan can xawdi kamaa yudaadu lbaciiru daallu unaadiihim rag baa markaa darkayga laga baacin doonaa sida awrka baadidaa loo eriyo markaasaan u dhawaaqi doonaa ee odhan doonaa waa asxaabtayda asxaabtaydii markaasaa laygu yidhahdaa innaka laa tadri ma axdatu bacdak waxay dabada soo darisiiyeen oo acmaal ah adigu kama warhaysid baa laygu yidhaahdaa buuri markaasaa dabeedna markaa laygu yidhaahdaa waxa weeye markaa kama isuun cidhbahooda inay dib uga laabtaan xadiiskaasna bukhaari iyo muslim baa soo wariyey marka xadiisku intuu daciif yahay buu weliba wuxuu khilaafaya axaadiista markaa saxiixaynka iyo kayrkoodba ku taalla ayuu khilaafaya sidaas aawadeed wax daliila oo sheegaya markaa waxaan salliga iyo salaamta ahayn in loo bandhigo sheegaya marka isagaa ma jiro xadiiskaasina sidaas iyada abuu daciif iyahoo aan loo cuskanaynin marka mas'aladaas ku saabsan yani dhimashada iyo nolosha markaa yani ambiyadana sidaas iyada ah ayay markaa tafsiilkeedu markaa uu yahay khulaasadeedu sidaas iyada ayay markaa tahay haddii waxa weeye laisku khilaafo la yidhahdo miyuu nool yahay mise marka waxa weye ma noole waa dhintayna waxaa la odhanayaa noloshama waxaa looga jeeda nolosha markaa adduunye oo kale oo inuu sidii waxa weeye aan waxba iska bedelin siduu u noolaa aan waxba iska bedelin miyaa looga jeedaa haddii saa looga jeedo waa bail waayo waxay ka hor imanaysa adilada kitaabka iyo sunada iyo ijmaca muslimiinta inta waa ka hor imanaysa haddaan wax isaga iska bedelin xaaladiisii hore uu nebigu ahaa sala allahu alayhi wasalam maxaa loo aasay yaa la xabaalooleeyey nebiga sala allahu alayhi wasalam yani masidiisii baan markaa uu isagoo caynkiisii ah ayaa wax alla wax iska bedelay yadaan jirin ayuu waxa weeye nebigii sala allahu alayhi wasalam la aasay masidiisii buu usoo xajinaya oo usoo cimraysanaya oo u jihaadaya oo marka waxa weeye caalamka markaysaga waxa markaa uu joogaa oo wax iska bedelay baanu jirin calaa kulli xaal ka noocaas markaysagaa mid baatila weeye ahlucilmiga qaarkood masalada markaa ruuxda marka laga warramayo hadalkooda waxaad moodaa nawcan maa inay markaa ruuxdu in yani markaa nawcan maa inay shaqo markaysagaa leedahay waxyaalo ay qabanayso iyo wax lamid markaysaga ay jirto saas oo kale ayaa laga fahmaya laakiin calaa kulli xaal ta noocaasi ma keensanayso inay waxa weeye tasaruf wax la yidhaahdo inay leedahay oo axwaasha iyo waxyaalaha markaysa waxa markaa ay waxay doonto samaynayso oo cid ay doonto markaysa waxaad markaa u gargaarayso yacni sidaas iyadaa loogama jeedo waxaanay ku xidhan tahay yani marka wax alla waxay qabanaysaa waxay ku xidhan tahay yani idan bay ku xidhan tahay oo waxaan loo idmin iskama samayn karto ruuxdu malaa'igta laftooda ayaa laynoo sheegay waxaan loo fasixin inay samayn karin wamaa natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydina wamaa khalfana wamaa bayna dalik wamaa kana rabuka nasiya yani nusuusta waxaa laynoogu sheegay in waxa weeye malaa'igta laftoodu waxaan loo fasixin inaynay samayn karin ayaa markaa laynoo tilmaamay oo nebi maxamed baa ku yidhi sala allahu alayh wasalam jibriil intaadna soo booqato in ka badan baadna soo booqati markaasaa ilaahay aayaddaa ku soo dejiyey wamaa natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydina wamaa khalfana wamaa bayna dalik marka waxay yani iska samayn karaan oo cindigooda marka aan loo fasixin ay iska samayn karaan inay jirin bay ku tusinaysa marka malaa'igta sidaan loo wax loo baryi karin oo waxba loo weydiisan karin bixujati markaysaga caalamka markaa inay tasaruf iyo wax lamida kuleeyihiin aan loo baryi karin ayaa markaysaga arwaaxda mashaayikhdana saas ilaag aan loo baryi karin marka waxa weeye idan bay ku xidhan tahay malaa'igtii maxaa la yidhi wamaa natanazalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydina wamaa khalfana wamaa bayna dalik yani waxaan markaa rabbi noo fasixin ma samayn karo arwaaxda markaa malaa'igtii waxay yihiin dee waaba markaa nool yihiinoo waa markaa yani tasaruf iyo shaqooyin badan bay markaa leeyihiin inay sii xadidnaato arwaaxda markaysagaa shaqadooda ayaa uga sii mudnaansha badan culamaduna waxay sheegeen sida fiqyada markaysagaa yani xanafiyadaba ku yaalla man qaala arwaaxu lmashaayikhi xaadiratun taclam kafar yani kutubta fiqiga ee muctamadka ah ee xanafiyadu waxa ay qorayaan ruuxa markaysagaa yidhaahda arwaaxda ama nafaha mashaayikhdu waa xaadiro way joogtaa waxna waa og tahay ruuxa sidaa yidhaahdaa waa gaaloobay bay markaa yidhaahdeen culamo badan oo kalena markaysagaa xanafiyada waa ka soo naqliye kutub badan oo kutubta waaweyn ee fiqiga ee xanafiyada na waa ku qoran tahay mas'alada noocaasi oo baxru raa'iqa iyo markaysagaa qaybkiiba waa ku taalla hataa markaysaga qoran xaashiyada ibnu caabidiin waa soo naqlinaya mas'alada noocaas ah oo waxa weeye waa soo raraya marka ahlu cilmi badan baa sidaas yadaayay waayo waxay koobsanaysaa in la yidhahdo qaybkay og tahay marka umuuraha noocaas ah ayay markaa koobsanaysaa marka aasaarta qaarkood arwaaxdo inay markaa dhici karto markaysaga bacdu acmaal inay samayso ta noocaasi xujo ma keensanayso in la yidhahdo arwaaxdii baanu baryaynaa ama waxbaanu weydiisanaynaa ama tasaruf bay caalamka ku leedahay marka calaa kulli xaal mas'aladaasna sidaas yadaa weeye masalada kale aan tilmaamaya waxay tahay masale la yidhaha tanaasuku larwaax baa markaysagaa dadka qaarkood ay ictiqaadsan yihiin oo gaalada ka midi oo ay markaa qabaan wax bacsi la yidhaahdo inaanu jirin oo qiyaamo dadka lasoo saarayo inayna jirin laakiin arwaaxdii markaysagaa qofka hadduu wanaagsanaana naftiisiibaa waxay soo gelaysaa cid wanaagsan ayay soo gelaysaa hadduu xumaana naftiisiibaa waxay soo gelaysaa cid xun bay soo gelaysaa oo ruuxa xun naftiisa waxaa la soo geliyaa markaa e iyo waxyaalo liisaa la soo geliya ruuxa wanaagsana naftiisa يعني عيد وناكسن بيدين أسوى قشاء وتناسق الأرواح وهي جذب كيف إسبدل نفسي ومرك مرضى يعني روح سوى قليدا وما سابق عذابا يا أما مرك إسلام الله نعمين يا مركات النوعات نوعوي ومن باطل وأنا اعتقاد كفري بين مرك إسلام علماء بلادي إلا إذا ذا أجساد يتشوك لصوص صار مايو النصاها يروح لأكيريا لصوص صاريا وإن كان بحثي مركي إسلام الله ضفيريو وأنا كفري أكبر بين علماء بلادي مسألة النوعات إن قال لمطها يا أهل السنة والجماعة وإستوافق سنين وحاول مركا يعني شيخ يري رحمه الله ونؤمن بملك الموت ونؤمن ورمينا بملك الموت ملك الجيرية الموكل له وفي شيء آه والله حل ساري بقبض أرواح العالمين أرواح خلقها أما نفع خلقها إنه مركا قبضون له حل ساري كان ورمينا وبعذاب القبر وحانو كان رمينا عذاب القبر ده لمن كان له أهلا وحانو رمينا عندي أهل وعن العذابين وسؤال منكر ونكير منكر ينكير لبضا ملك لك ليراده سؤاشا أي ويدين يا قفك في قبره قبر بيس بنيس أي ويدين عن ربي ربك أي ويدين يا ريكون يا من ربك ربك أواكم ودين الدين تيس أي ويدين يا أيورنا يا ما دينك دين تاغ محيطا والنبي النبي تيس أي ويدين يا أيورنا يا من نبيك نبيك أواكم سؤالها صدح لا أي ويدين يا تانا وارمينا على ما جاءت سيدي مركز لا يكتمي أيام رمينا به الأخبار ورد أي كل مادين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي حق سائس بي مادين وعن الصحابة رضوان الله رضوان الله عليه يا صحابة حق ولا يتكسوا أرورين إلهي ما لها كنا قد مركز صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم والقبر روضة من رياض الجنة قبر أما حباشه روضة مركز يعني بير ويلي من رياض الجنة بيرها الجنة كاملة أو حفرة أما مركز هذا ويلي من حفر النيران هذا ما مركز النار كاملة يعني لو أمد أيام أيوبنا نقول يا قبره وحوالك الشيخ من أمرت الماما يا عذاب القبر وإنه حقها يا الله رمينا يوم لكن عذاب القبر هو حلو عذاب يا عدي إيه الوا أي مركز له عذاب يا عذاب القبر إذا روح على عذاب يا ضدك قالها يقوى منافقينها waxa kaloo la cadaabaya fasaqada dadka yaani laftooda markaysaga in la cadaaba markaysaga waa surowda in la cadaabayana waxa tilmaamaya nusuus badan iyo adilo badan baa laga qaato ay ka mid tahay qawluhu tacaala waxaaqa biaali fircawna suu lcadaab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وحمرك الله ينوشي غير فرعون عذاب أقود عي عذاب أقود عي وحواها يعني فرعون يعد مركه يسلا راعدي waxa ku dhacay cadaab cadaabkaasi waa cadaabkii qaraq ee lagu qarqiyay waxa kale oo tilmaamay cadaab kale u socda annaaru yucraduuna calayha quduwan wa cashiya gelin horeed iyo gelin dambeedba waxaa loo bandhigayaa yacni cadaab baa markaa loo bandhigayaa baa leeyi gelin horeed iyo gelin dambeedba markaase haddana waxaa laga daba daba keenay wa yawma taquumu saacatu adkilu yacni waxaa loo odhanayaa maalinta qiyaamadu markaa ay istaagtana waxaa lagu odhanayaa geliya reer fircawn يعني مركا عذابك في سحن قليا ولا أرمي مركا وهو عطف والعطف يدل على المغايرة أصل وحوى عطف عطف مركا وليس عطفا إنه مركا مغايرة يكلد وناشو إنه تلماميو سيدا مركا أصل وعطف مركا وحوى عذابك مالين قيامه إيه لقلنا اليوم يا عذاب كان هراء الله بندق يا وكلد موي مركا عذاب كان هراء وعنقر يا مركا عذاب كبرزقة وعذاب القبر لي أي مركا نقر يا marka ala kulli xaal axaadiista nabigana sal allahu alayh wasalam ee mutawaatirka tirada badanna waxay ku soo aroortay cadaabuqabrigu inuu xaq yahay oo dadka qaarkooda qabriga lagu cadaabayo inay markaa jiraan cadaabka qabriga lagu cadaabayona waxaa ka horaysa fitnada qabriga markaysagaa laysku imtixaamayo oo su-aalo saddexa ayaa qof kasta la weydiinaya qabriguna markaysaga waxa marka la yidhi qabrigaa lagu su-aalaya taxdiid loogama jeede waa aqlabi ahaano dadka wixii la aasa qabrigaa lagu su-aalaya wixii aan la aasinna cadaabulqabrigii hadday mutaystaan ka baxsan maayaan oo hadduu qarqoomo biyo ku qarqoomo ama baha la cunaa amaba ayga la yskaga tuuro cidduu iska cunto cadaabulqabrigii hadduu cadaabulqabriga mutaystay kagama badbaadayo lama aasin oo qabriga ku xidhantuu la odhan maayo ee markaa uu dhintay dabadeed ayaa labadii malag u imanaya labadaa malagna macnahood waxaa la yidhaha magacooda munkar iyo nakiir baa la yidhahdaa axaadiista qaarkooda markaysaga culamada qaarkood sanadkooda taxsiiniyeen ayaana ku soo arooray yani markaa magacooda ku soo arooray munkar bifatxi lkaaf iyo nakiir baa la kala yidhaahdaa waa laba magaco laba magaco markaysaga labada malag ay leeyihiin marka waxay su-aalayaan man rabbuka wamaa diinuka wamaa nabiyuka rabbigaa waa kuma diintaadu waa kuma nebigaadu waa kuma ama nebi maxamed bay usoo bandhigayaano markaasay ku odhanayaan wamaa kunta taqulu fi hada rajul sida axaadiista qaarkood ay u soo aroortay ninkaa maxaad ka odhan jirtay baa lagu yidhahdaa saddexdaa su-aalood baa la su-aalaa saddexda su-aalood waxa weeye waa alusuul halaaa usuusha saddexda a weeye saddexda markaa asal ee waxa weeye arkaanta iimaanka weliba ku sii muhiimsan saddexdaa rukni weeyaan alusuul halaaa la yidhahdaa risaalo yaro markaysaga aad iyo aada cajiib u ah oo nafci badan baa ahlucilmiga qaarkood ka qoreen oo markaa saddexdaa marka asal ay kaga warramayaan waana saddexda markaysagaa meelo badan lagu kulmiyey ee radiitu billahi rabban wabilislaami diina wabimuxammadin rasuula yani marka waxa weeye lafteeda dikrigaa waa ku kulansan yihiin waana saddexda qabriga lagu su-aalayo waa arkaanta markaysaga arkaanu iimaanka ee lixda ah saddexda ugu sii muhiimadda weyn waa almursil iyo almursal iyo alrisaala kii markaa risaalada soo diray kii rususha soo diray oo allaha almursil almursal oo kii la soo dirayo rasuulka ah alrisaala wixii lala soo dirayo diinta ah saddexdaa weeye almursil walmursal warisaala saddexdaa weeye usuushaa saddexda ah ayaa la su-aalayaa la weydiinaya ciddii markaa iimaan iyo camal saalixa la timi waa lagu sugaya yusabitu allahu aladiina aamanuu bilqawli saabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira ama waxa weeye ciddii markaa iimaan iyo camal saalixa aan la iman waxa ay yihiin mid markaa yani su-aasha laga husinayo oo jawaabtii saxda ahayd aynay ku jawaabaynin sidaas iyadaabay markaysagaa noqonayaan marka waxa weeye caynkaasa markaysaga xon ay ahaatay qabrigana saasaa la isugu imtixaanaya dadka qaarkoodna waa lagu cadaabaya waa lagu dhibaataynaya ahlu sunna waljamaacana cadaabulqabri wax la yidhahda inuu jiro way isku waafaqsan yihiin ama cadaabulqabriga markaysagaa yani gaalada iyo munaafiqiinta la cadaabaya waa cadaab abadi ah ama fusaaqda markaysagaa dadka fasaqada muslimiinta qabriga haddii lagu cadaabo cadaabkaasi markaysagaa waxa uu yahay midaan markaa mustamir ahayn oo waxa suurowda in markaysaga uu ka go'o ayaa markaa suurowda oo aan markaa aanu u daaimin ayaa markaysagaa dhici karta markaa sidaas iyada ah ayay markaa tahay marka qabriguna waxa weeye waxau yahay rawdatu min riyaad iljanna waa dadka loogu nicmaynayo wuxuu yahay beer beeraha jannada ka mida dadka qaarkoodna wuxuu yahay markaysaga haadaan haadaamaha naarta ka mida ayuu markaa u yahay masaaisha qaarkood aynu baabka hore kaga soo warramay masalada markaysaga halkan oo kale u kaga warramaya sida tacalluqa markaysaga yani naftu ay jidhka la leedahay oo koloshanta tacalluqiyo oo ibnulqayim ba asal ahaan hadalkaas u leh oo uu markaysaga ka soo raraya masaa'il kale oo muhimana waa ka hadlaya oo arwaaxdu barsaqa gudaheeda inay mutafaawid ku tahay oo aad iyo aad u kala tagan tahay taana waa ka warramaya adilo badan oo marka arrinkaa ku saabsan ayuu markaa kaga hadlaya marka haddii la yidhaahdo oo qabrigii haddii markaa la qodo oo la soo tago waxaa loo tegayaa qofkii oo caynkiisii ah oo aan waxba iska bedelin naar ku baxaysa iyo nicmo agtaalla midnaba la arki maayo sidee loo odhanayaa qofkan waa la cadaabaya ama waa loo nicmaynaya haddii la fado oo markaysagaa loo tagana wax cadaabaya wax nicmo oo halkaa ka muuqda midnaba lagu arki maayo arrintaa iyadaa jawaabteedii waxaa lagaga jawaabayaa ee la odhanayaa haddaad adigu arki weyday oo ilaahay inaga xijaabay oo markaysaga inagu ayna arki weynay caalama haybiyo inaga qarsoon weeye oo qayb weeyaan wixii markaa qayba inaga qarsoona sida waxyigu inoogu sheegay ee ilaahay iyo rasuulkiisu inooga warramee inaynu u rumaynaa ina saaran oo inaynu caqligeenna ku caaridno ama aynu idhaahno kumaynaan arag iyo wax la mid mid inala gudboon ma aha wax kasta oo qayba oo shareecadu inooga warrantayna waxaynu odhanaynaa walow inagu xiskeenu yaanu garan kaykay tahay caqligeennu yaanu haleelin xidkeenna yaynaan ku shaahidin sideeda inaan u rumayno weeye siday u soo aroortay nu rumaynayna waxaa marka ay tahay kaysiya qaabka yaynaan garanbe waxa waajib inagu ah sida ay u soo aroortay inaynu markaa u rumayno culamaduna waxay yidhaahdaan asharcu markaysaga ya'tii bima taxaaru fiihi cuquulu yani caqligu wuxuu la yimaadaa yani waxay caqliyadu ku wareeraan ama asharcu laa ya'tii bima tuxiiluhu lcuquul walaakinahu qad ya'tii bima taxaaru fiihi lcuquul caqligu yani sharcigu sharcigu waxa uu markaa lama yimaado wax caqliyadu mustaxiil ka dhigayaan oo aan dhici karin caqligu markaysagaa lama yimaado sharcigu wax markaa yani caqliyadu mustaxiil ka dhigayaan oo aan dhici karin oo caqligu odhanayo waa mustaxiil oo ma dhici karo sharcigu lama yimaado sharcigu lama yimaado wax caqliyadu mustaxiil ka dhigaya oo aan innaba dhici karin laakiin wuxuu la iman karaa shareecadu wax caqliyadu ku wareeraan oo aynay kayskiisa iyo qaabkiisa garanaynin qaacidada noocaasa ahlucilmiga qaarkood marka ay tilmaamaan yani markaa culamada qaarkoodna ay sheegi jireen oo ibnulqayim aljawsiyana aan filayo nadmigiisa shaafiyada inuu ku keeno yani marka aan filayo ayaa markaysaga culamadu ay tilmaamaan sheekhulalbanina uu kusoo rabayo markaysaga tacliiq iyo sharaxa markaysaga uu kuleeyahay yani marka uu kuleeyahay kitaabka marka alcaqiidatu taxaawiya yani marka mas'alada noocaasi meelo badan oo markaysaga yani markaa mazaaliqa ama markaysaga adaaday ayaa lagaga bixi karaa oo umuuraha kaybigaa sida laguugu sheegay waxygu kuugu sheegay waa inaad u rumayso walow kaydkiis iyo qaabkiisaba yaanad fahmin oo yaanu garanbe haddii la yidhahdo siday caynkaasi u dhacdaa waxay culamada qaarkood oo salafka ka midi ku jawaabi jireen ijcal kayfa fii daaka alkawkabi erayga kayf la yidhaahdo iga duro xidigaasa yani iska fogey imaamu shaaficina waxa uu ihi laa yuqaalu liasli lima walaa kayfa wixii asala asal waxaa la yidhaha qaala allahu iyo qaala rasuuluhu wixii ilaahay uu yidhi ama rasuulkiisu yidhi laguma yidhaahdo lima maxay sidaa u noqotay kayfa maxay sidee bay u dhacdayna markaysagaa lama yidhahdo ama siday sidaasi sidaa u tahay lama yidhaahdo laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ilaahay qaadir buu ku yaho waa awoodaa innagoo markaysaga yacni aan arkaynin oo xidkeenna aan ku shaahidaynin haddana qofka inuu cadaab ama markaysaga yacni nicmo in loo bandhigo oo uu nicmada ku nicmaysanayo ama cadaabka uu ku cadaaban yahay oo ku dhibaataysan yahay ilaahay taa qaadir buu ku yahay oo waa awoodaa marka waxa weeye wax marka yacni sharcigu ku soo arooray caqligu haleeli waayey oo garan waayey mid yacni markaa looga tegayo ama lagu ictiraabayo ma aha mana banaano markaysaga in looga tago waxa uu shiiku yidhi wanu'minu bilbacsi waanu rumaynaynaa markaysagaa bacsiga soo saaritaanka khalqiga lasoo saaraya qubuurahooda laga soo saaraya wajazaa'i acmaali iyo camallada abaalmarinahooda waa rumaynaynaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama lagu abaalmarinay waalcardi bandhiga waa rumaynaynaa walxisaabi baynu rumaynaynaa xisaabtana waa rumaynaynaa waqiraa'ati lkitaabi baynu rumaynaynaa wasawaabi iyo walciqaab baynu rumaynaynaa yacni abaalmarinta wanaagga lagu abaalmarinayo iyo walciqaabi ciqaabta lagu abaalmarinayo wasiraati jidka siraad baynu rumaynaynaa iyo walmiisaani miisaanka kusoo celi baan islaa cibaaro kalaan markaa hadda akhriyo على كل حال وقتها ضعيف حد وزاين انه شرحنا ان الوقت سامحني والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ku soo jiray yani kitaabkii alcaqiidat alطaxaawiya waxaa markaa inoogu dambeeyey inu soo aragnay adigu baxsigii ku saabsanaa arwaaxda iyo aynu markaa tilmaamaynay waa markaa waa soo aragnay arwaaxdu xaggay ku sugantahayna markaa shaarix waa ka warramaya oo marka nafaha jidhka laga saaro xaggee nafaha la geeya ijmaal ahaan baynu masalada ku dhaafnay laakiin si mufasala ayuu uga warramayaa mabxadkaasina waxa uu yani manquul ka yahay oo sheikhu ka soo raray kitaabu ruux lilcalaamati bni اlqayim aljawziya raximah llah ayuu markaa ka soo raray waxaanay ku sugan yihiin marka arwaaxda mu'miniintu ciliyiin bay ku sugan yihiin marka qaarkood acla alciliyiin bay ku sugan yihiin mutafaawitna weeye darajadooda qaarkood markaysaga waxay ku sugan yihiin shimbiro oo kalea la geliyaa oo markaysaga markaasay jannada meeshay doonta ka daaqdaa oo ay kaga foofta oo taasna markaysaga shuhaadada ayaa arwaaxdoodu caynkaas iyada a tahay allahuma ilaa mid markaysaga waxa markaa ruuxdiisa sabab gaari ay xabistay mooyaane sida dayn iyo wax lagu leeyahay taasna waxay kutusisaa daynku khatarta uu leeyahay ayay markaa kuu tilmaamaysa oo daynka waxa weeye inuu markaa yani shay markaa khatara yahay ayuu kuu tilmaamaya wax lagama maarmaana ama markaa qofku uu baahi aada u qabo aada ugu baahan yahay ay noqoto wuxuu dayn u gelayaa laakiin haddii kale daynka in aada la isaga ilaaliyo ayay taasna markaa tilmaamaysa kolle waxyaalaha in aada u tasaahullay ka mid tahay marka arrinkaa diinta ku saabsan qadaageeda iyo guditaanka daynka la iska gudayana in lagu dadaalo ayay tilmaamaysa waxaa la gaadhsiiyey in la yidhi yukfaru lishahiidi kullu dembin ila dayn waxaa la gaadhsiiyey in arwaaxdii shuhaadada markaysagaa daynka loo xabiso oo albaabka jannada lagu xabiso waxaa la gaadhsiiyey nebigu sala allahu alayh wasalam inuu marka uu yidhi dadka marka janaasada loo keeno lagu tukanayo inuu ku yidhaahdo dayn ma lagu leeyahay haddii la yidhaahdo haa inuu yidhahdo anigu ku tukan maayo ku tukanayno taasna dhammaanteed waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam siduu arrinka daynka u adkeeyey ayay markaa ku tilmaamay arwaaxda shuhadada waxaa laynoogu sheegay in markaa shimbiro inay markaa waxa weeye la geliyo oo markaysaga halkaas xawsalada markaa shimbirta ama gulguladeeda inay markaa loo geliyo oo dabeedna markaysaga ama caloosha in markaa shimbiro shimbiro caloolahood ay arwaaxdii la geliyaa nafihii shimbiraha la gudageliyaa shimbirahaasaa dabeed la foofo markaysaga markaasay jannada yacni markaa soo daaqdaa markaasay marka dambena waxay leedahay qafisiyo markaysagaa dahab ah oo harka carshiga markaysagaa ka soo laalaada markaa taas baa markaysa waxaad markaa marka dambena kusoo noqota mu'miniinta arwaaxdooduna waa la mid oo iyaguna nasiib bay kuleeyihiin waa xadiis markaa saxiixa oo markaysaga waxaan markaa yani saxiixa ibnu kasiirna uu saxiixinayo tafsiirkiisa oo odhanayo waa xadiis casiiza oo saxiixa oo imaam axmed musnadkiisa kusoo warinayo wakadalika imaam malikna uu muwaطa'iisa kusoo warinayo ayaa ku soo arooray ou nebigu sala allahu alayh wasalam tilmaamayo nafta qofka muuminka ahi waa shimbir yacni markaa dhirta jannada ayay markaa daaqdaa dabadeedna waxay markaysagaa ilaa ay ilaa ay jasadkeedii markaysagaa lagu soo celiyo ilaa maalinta uu ilaahay soo saarayo ilaa maalinta qiyaame jidhkay ku jirtay lagu soo celiyo inta ka horaysa yacni shimbiro weeyaan jannada markaysagaa daaqaya sidaas iyadaa buu nebigu sala allahu alayh wasalam ku tilmaamay marka laakiin ruuxda markaysa waxa markaa shuhaadadu iyada khusuusiyo gaaray leedahay khusuusiyo gaara ayay leedahay laakiin jannada inay daaqayso markaysagaa shimbiro marka laga dhigayo arwaaxda mu'miniinta kaleba waa la wadaagaa arwaaxda mu'miniinta kaleba waa la wadaagaa arwaaxda gaalada iyo munaafiqiinta iyada waxaa la geeyaa sijiin baa la geeyaa yacni meel hooseeya markaysaga ayaa la geeyaa marka halkaasay ku xabisan yihiin waana markaysaga cadaab iyo dhibaata ayaa markaysaa markaa la marya nacuudu billahi min cadaab alqabr waxa uu sheeku tilmaamay wanu'minu bilbacti waanu rumaynaynaa isa soo saarka khalqiga lasoo saarayo soo saarka khalqiga lasoo saarayo iyo wajazaai alacmaal camalada abaalmarinta la abaalmarinayo oo dadka laga abaalinayo camaladooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaama iyo walcardi bandhiga mu'miniinta loo bandhigayo acmaashii dunuubta ahaa ay la yimaadeen oo ilaahay si hoosa oanu fadeexadinayn ugu bandhigayo iyo walxisaabi xisaabta uu ilaahay xisaabayo xisaabta ku adkaynayo gaalada iyo munaafiqiinta iyo kuwa markaysa waxa markaa fasaqada ee halaagsamaya uu ku adkaynayo iyo wa qira'ati alkitaab kitaabka markaysaga akrinta la akrinayo oo waxa weeye ruux kasta oo markaysa waxa markaa kitaabkiisa loo dhiibayba la odhanayo kitaabkaaga akri iyo wasawaabi abaalmarinta khayrka lagu abaalmarinayo iyo walciqaabi ciqaabista yacni marka la ciqaabayo oo markaa dadka qaarkood yacni markaa la ciqaabay acmaashii xumayd ay la yimaadeen darteed lagu ciqaabay iyo wasiraadi shidka siraad iyo walmiisaani miisaan intaaba waxa weeye waa rumaynayna waxaana kusoo aroortay ashyaadaas oo dhan adila kusoo aroortay kitaabka iyo sunnada ka mida bacsiga dee nusuustaaba inoo sheegaysa aayaadka qur-aanka iyo axaadiista nebiga aad bay uga buuxaan oo in maalinta qiyaame dadka lasoo noolayn doono lasoo saari doono qaala fiiha taxyawna wa fiiha tamuutuuna wa minha tuqrajuun yani arladaa markaa yani laydinka soo saarayaa baa lyidhi wallahu anbatakum min alardi nabaata uma yuciidukum fiiha wayukhrijukum ikhraaja markaa nusuusta tilmaamaysa soo saaritaanku yani khalqiga lasoo saarayaa waa badan yihiin arwaaxdoo keliyana ma aha waxa markaysagaa maalinta qiyaame la keenayaaye jidhka iyo naftaba waa la wada keenaya siduu ahaabaa lagu soo celinaya siduu ahaa ayaa lagu soo celinaya kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu yani si ilahay waxa weye si aanu markii horeba idin abuurnay oo abuurkiina u bilownay baanu marka dambena idin soo celinay axaadiistuna waxay tilmaantay xataa jidhkiisa wixii ka go-ay balagtii xataa ka go'day waa lagu soo celinaya isaga oo qaawan oo balagtii ku taalo oo jidhkiisa wax ka maqan ee aynay jirin ayaa maalinta qiyaame la keenaya bal camallada dadka waa laga abaalmarinaya yani haddii khayr la yimaadeen khayr baa laga abaalmarinaya hadday shar la yimaadeen iyo xumaanna shar baa laga abaalmarinaya shar ayaa laga abaalmarinaya cidda tidhahda jasadka lasoo saari maayo ajsaada ama jirarka dadka lasoo saari maayo culamadu waxay dhahan waa kufri akbar oo milada islaamka markaysa waxa markaa bixis laga baxayo oo laga gaaloobayo wey arrinkaa bacsiga ku saabsanna hore inoo soo sheegay hore ayaynu markaa usoo sheegay marka waxa weeye calaa kulli xaal yani marka waa lasoo saaraya markiisaga khalaa'iqda waana markaisaga lagu xisaabay yani waxa weeye hadday khayr la yimaadeen khayr baa laga abaalmariya hadday shar la yimaadeenna shar baa laga abaalmariya dadka fasaqadaana waxa weeye mashii'ada ilahay bay hoos yaaliin wayaqfiru maa duuna dalika liman yashaa oo ilaahay cidduu doono ayuu cafinaya u dhaafaya cidduu doonana waa ku cadaabaya laakiin cid tawxiid ku dhimatay iyo iimaan haba yaraadee naarta ku waari mayso haddayba gasho camalada in laga abaalmarinayana nusuus fara badan baa sheegaya man jaa bilxasanati falahu khayru minha waman jaa bisayi'ati falaa yujza aladiina camiluu sayi'aati ila ma kanuu yacmaluun waxaa kaloo ilahay yihi man jaa bilxasanati falahu khayru minha وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا, هل تجزون إلا ما كنتم تعملون marka waxa weeye nusuustu waxay inoo sheegaysaa wixii ay sameeyeen in laga abaal marinayo oo markaysa markaa hadday khayr tahay iyo hadday shar tahay waxa hasanaadka ku ah yani ah ee khayrka waa loo laban laabaya laakiin wixii shar ah lama laban laabo man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha waman jaa bisayi'ati falaa yujza ila milaha waxaa markaa lainoo sheegayaa kii waxa weeye la yimi wanaag yani toban toban goor baa loo lamalaabay kii laakiin xumaan la yimi yani laguma abaal marinayo mid lamida xumaantii mooyaane mid xumaantii lamida mooyaane wax kale lagu abaal marinayo waa daba sawta adilada qaarkood laga fahmayo in waxyaalaha qaarkood la labanlaabo oo camalada lagu sameeyo meelaha xurmada leh sida xaramka iyo ee dembiyada ah ama waktiyada xurmada leh bilaha xurmada leh oo kale dembiyada la sameeyo ina ciddaa shuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahra fi kitaab illahi yowma khalaqa asamaawaati walard minha arbacatun xurum falaa tadlimuu fiihina anfusakum oo waxa weeye camaladii dembiyada ahaa ee la samaynayey bilaha xurmada leh gudahooda sida gaarkee loo nahiyayo loo diidayo waxay laga fahmayaa in dembigaasi uu ka qaran weyn yahay dembiga wati kale waktiga kale la sameeyey saas yadaa culamadu waxay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen nusuustuna waxay inoo sheegaysaa aayaadkii axaadiistuna dembiga markaysagaa mid lamidun baa lagu abaal marinaya oo sayi-aadii mid lamidun baa loo qoraya lama labalaabay saas yadaa waxay yidhaahdeen mudaacafada dembiyada la labalaabaya waa bilkayfiya la bilkamiya yani xagga markaysagaa kayfiyad iyo qaabka ayaa laga labalaabaya oo bimacnaa waxa weeye dembigii hal ciqaabun baa lagu ciqaabaya laakiin ciqaabtii baa dee kala weynaanaysa oo xagga kam xagga kayfiyada iyo qaabka ciqaab qaro weyn hal ha ahaadee ciqaab qaro weyn baa lagu ciqaabaya dembigii markaysaa waxaa markaa wax kala raaceen oo wakti xurmale la sameeyey ama xaramka gudihiisa lagu sameeyey ya waxa weeye waa dembigaasi waa ka weynaanaya ciqaabkiisa ciqaabka kale laakiin mid lamidun xagga cadadka waa midu amaa xagga xasanaadka xagga kayfiyada iyo xagga kamiyada mid walba waa laga laabalaabaa xagga kamiyada waa laga laabalaabaa yani markaa ilaa toddoba boqol oo goor ayaa la laban laabaa iyo wax ka badanba toban goor baa ugu yar waa laga badiyaa qaar baa toddoba boqol oo goor la laban laabaa waaba laga sii badiyaayo yani markaa xasanaadka qaarkood in toddoba boqol oo goor ka badan baa la labanlaabaa xagga kamiyada iyo tirada iyo cadadka waa laga labanlaabaa xagga kayfiyadana waa laga labanlaabaa sidaas iyadaa ayay marka ahlucilmiga markaas tilmaamay cardigaanu rumaynaynaa waxa uu tilmaamayaa ilaahay waxa uhi yawmaidin tucraduuna laa takfa minkum khaafiya laa takfa minkum khaafiya waxaa kaloo nusuus kale laynoo tilmaamaya wacuriduu calaa rabbika safa markaa khalaa'iqda rabbi loo cardinaya ayaa la tilmaamaya waxaa kaloo soo arooray cardi kale oo tilmaamaya in mu'miniinta si gaara oo qarsoon oo la asturayo dembiyadooda in loogu bandhigayo oo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu sheegay xadiiska uu muslim saxiixa kusoo wariyey in waxa weeye qofka muuminka ah ilaahay inaanu fadeexadin ee waxa weeye asturkiisu ilaahay saaro waa astura markaasuu dabeedna uu yidhahdaa maalinta sidaasoo waxaa ma samaysa maalinta caynkaasoo waxaa ma samaysa maalinta caynkaasoo waxaa ma samaysa markaasuu yidhahdaa ha ha ha ilaa uu is yidhahdo waad halaagsantay markaasuu ilaahay wuxuu yidhahdaa sidan adduunyadaba kuugu dhaafa sidan adduunyadaba kuugu asturay oo aanan kuu fadeexadin ayaan maantana kuugu dhaafayaabaa ilaahay yidhaahdaa markaa saasaa loogu dhaafay nabiguna sal allahu alayh wasalam xadiidka kale ee saxiixa waxa uu yidhi markii ay uu nabigu yidhi sal allahu alayh wasalam qof kastaoo la xisaabaa waa halaagsamaya caaisha waxay tidhi yaa rasuula allahi sawta ilaahay yidhi faama man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira dabeed waxa uu yidhi inamaa dalika alcardu in kaleba maahae caashaykaaga aada sheegaysaa bandhig weeye oo waa loo bandhigayaa muuminka laakiin manuuqisha alxisaabu cudib kii xisaabta la niqaashay ee aada loo tafniido ka isaga waa la cadaabaa kaa waa la cadaabaa ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam u yidhi marka cardiga ayaanu rumaynayna hadday tahay in khalaaqdoo dhan habi loo bandhigayo iyo hadday tahay mu'miniinta si gaara in markaa ilaahay dembiyadooda inuu ugu bandhigayo xisaabtaanu rumaynayna waa in waxa weeye markaysa waxaad markaa la xisaabayo oo yani dadka markaysa waxaad markaa halaagsamayana xisaab la tafniidaya la xisaabayo mu'miniintana xisaab markaysagaa fudud oo sahlan oo cardi ah la xisaabayo taana waa rumaynayna waxaanu rumaynaynaa yani markaa kitaabka in la akrinayo oo waxa weeye qof kastaba marka kitaabkiisi loo dhiibo waxaa la odhanayaa kitaabkaaga akri baa lagu yidhahda kitaabkaaga akri baa lagu yidhahda waa isma dhiibato kii wax akrin jiray iyo kan wax akrin jirin mid waliba maalintaa waa akrinaya mid waliba maalintaa waa waa akrinaya iqra' kitaabak baa lagu odhanaya kitaabkaaga akri marka waxa weeye kii xataa aan akris aqoon waa la fahansiinayaayo ilaahay baa si uu ku garto u yeelaya marka sidaas aawadeed ruuxu waliba u akrinaya mid aan kitaabkiisa akrisanaynin khayr iyo shar waxa ugu qorani ma jiro taasna waa rumaynayna iyaduna adiladay kusoo arko caqli iyo wax lamida in lagu caarido ma aha waxaa kaleynu markaysa waxaan markaa rumaynaynaa jidka siraad waa rumaynayna jidka siraadna waxaa kusoo aroortay markaysa waxaan yani aayaadka qur-aankuna waa tilmaameen axaadiista nabiguna sal allahu alayh wasalam ee mutawaatirka ahina waa ku saaro wain minkum ila waariduha kana calىa rabbika xatma maqdiya uma nunaji ladiina اtaqw wanadaru ظaalimiina fiiha jesiya baa ilahay marka jidka siraad in la marayo ayaa laynoo sheegay waxaase la yidhi jidkaa siraad waa jid aad iyo aad u dhuuban oo axaadiista markaa saxiixii waxay sheegaysaa inuu jidkaasi seef waa ka afbadan yahay